Inta badan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaa waxay haweenka waqtiyada ay uurka leeyihiin siiyaan talooyin caafimaad oo dan u ah iyaga iyo ubadkooda ay caloosha ku sidaanba, maadaama haweenka uurka leh ay la soo kulmaan marxaladooyin kala duwan ilaa laga gaaro waqtiga dhalmada, ayna u dheer tahay foosha xanuunkeeda. Dhiigbaxa ayaa ah xanuun ku dhaca haweenka xilliga dhalmada kadib, kaas oo halis ku ah hooyada iyo ilmaha. Dhiig-furanka ayaa inta badan yimaada marka ay hooyadu la socon waydo xaaladdeeda caafimaad xilliga uurka. Dhakhaatiirta oo la socda khatarta uu leeyahay xanuunkan ayaa waxay haweenka magaalada Dhoble ugu baaqeen inay ka taxadaraan waxyaabaha keena dhiig-furanka ku dhaca dhalmada kadib. Haddaba waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrinkaasi.
Magacayga waa Eebla, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta MCH-ka Bosnia. Waxaan kula talinayaa haweenkeena Soomaaliyeed oo uurka leh in ay goobaha caafimaadka ay soo doontaan ay imaadaan, tii dhalaysana lagu caawiyo, tii uur lehna lagu caawiyo, ee guryahooda ayna joogin ayaan kula talin lahaa.
Anigu magacayga Cano Cabdulaahi Kaari ayaa la dhahaa. Dhakhaatiirtaan nahay ka howlgasha hooyooyinka uurka leh. Ee hooyooyinka uurka leh badanaa waxay keenaan markay dhalaan kabacdi dhiigbax aad u badan. Dhiigbaxaasoo la arka inay qofkaas umashii dhiigga aan ahayn kabacdi ay saddex bilood oo kaamil ay dhiig ay ka qabto ayadoo sida waxaa la arkaa saddex bilood ma afar bilood inay uur kala qaado hooyada meeshaasay ka keeni kartaa nafaqa la-aanta iyo dhibka hooyada haysto meeshaa wacdigelin aan u suubinaa haweenka waan wacdigelinaa afar iyo labaatanka saac inay daawo qaadan karin inay la soo xiriiraan goobaha caafimaadka inay dantooda gartaan inay caafimaadkooda ay ka taliyaan intaas kuwa duleelka magaalada degan caafimaad baa dhex socdo waa la waaniyaa wacdigelisaa la siiyaa daawadii baa loo wadaa geed walba oo iyaka joogaan waa la hoos tagaa oo daawadaa lagu bixiyaa marka eed ma laha takhaadiirta dhibka ayakaa keensanaya waxaan ula talinaynaa oo ku wacdigelinaynaa annaka afar iyo labaatanka saa waan wacdigelinaa inay goobaha caafimaadka yimaadaan inay la soo xariiraan inay macaa ilmahooda iyo ayakaba talaalka wada qaataan oo meel walba caafimaada talaal baa yaalla ilmihi yaraabaa la talaali hooyadii baa la talaalaya talaalka la siinaya nadaafadii baa taallo kaniiniyaal baa yaalla daawaa taallo waa inay la xiriiraan goobaha caafimaadka